barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eeda ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka koob iyo soddonka iyo efamyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha januari waa shan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah hablo badan oo ku nool magaalada boosaaso oo la baray cunno karinta
haddii aad maalan micnihii haddaad gabar jacayl ku guursato jacaylka cunno kuu noqon mayso waxaa ka horreeya gabadhii inay cunno taqaano war ha kaa haraysiri
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid qayb labaad oo ka mid a waraysi aan magaalada booramo kula yeelannay hal abuur da'yar oo lagu magacaabo xamse aadan daahir wuxuu maanta ka sheekaynayaa silsiladdii siinley iyo saxarla'dii ku jirtay inanteedii waxay simantu leedahay sooyaalka caashaqa uu hadraawisidi jiray sidii loogu saydhaan u saluugay aniguna soo socoshadiin iyo soo sididda caashaqa samir layma berin oo weli waan salfadodahay inta iisan qaraysiyo ragga saaka joogow aan idin su'aalaye seeflabood ma sheekhbaa sartu buul ma noqotaa sacabtimo ma yeeshaa
sidoo kale waxaanan meesha ka marnayn iyaguna dhinacii heesaha maantana waxaan idiin haynaa
miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu ballaadhe maryan mursal iyo cumar dhuule qodob qaybta dambe idaacadda ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo sheekooyin kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inuu uga digay ama dalka maraykanka inuu uga digay sacuudiga arrimaha ka dhalan kara dilka ay ku fuliyeen wadaadka shiicada ahaa kaas oo haatan xiisadda ka dhalatay ay ruuxday bariga dhexe islamarkaana ay horseeday bannaanbaxyo ka dhaca meelo badan oo caalamka ah afhayeenka aqalka cad ayaa sheegay in walaaca ay qabaan mas-uuliyiinta maraykanku ay u gudbiyeen mas-uuliyiinta sacuudiga islamarkaana dareensiiyeen dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii la sameeyo daldalaadaha gaar ahaan wadaadka shiicada ahaa ee nimr al nimr
milatariga israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in nin falastiini ahaa oo mindi isagu ku weeraray meel ku dhow daanta galbeed askari israa'iila inay toogteen kadib markii uu sameeyey weerarkaasi weerarkan oo ka dhacay gusha edson meel la yidhaahdo oo iyadu ku dhow daanta galbeed ayaa waxa uu noqonayaa falkii ugu dambeeyey ee dhaca marka loo eego ku dhowaad muddo saddex bilooda oo labaatan askari oo israa'iiliyiina lagu dilay weeraro rabshado wato sidoo kalena lagu dilay in ka badan boqol iyo soddon dadka falastiiniyiinta kuwaasoo israa'iil ay sheegeen inay ahaayeen dad weeraro geysanayay
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada ku baxa barnaamijka dhallinyarada maanta waxaad nagala soo xidhiidhi kartaan ciwaanka laanta afka soomaaliga ee somalia at v o a news com sahra maxay nuxiga ismaaciilo waa sidaasi magaalada boosaaso ee puntland waxaa laga furay goob lagu barto cunto karinta gaar ahaana gabdhaha da-aada yaryar ayaa lagu baraa sida ay xirfad dheeriya ugu yeelan lahaayeen noocyada kala duwan ee cunto karinta haddaba bal intaaynu wax kale u gelin aynu aadna wariyahayaga magaaladaasi boosaaso yuusuf maxamuud oo ka qayb galay xafladaasi qalinjibaneed ee loo sameeyey hablo bartay cunto karinta warbixintan ayuuna nooga soo diray dufcadii labaad ayaa ka qalanjabisay xarunta lagu barto cunno karinta ee caasha kukin sentar ee magaalada boosaaso kadib markii munaasabad si heertara loo soo agaasimo oo lagu qabtay hoolka jaamacadda boosaaso ee magaalada boosaaso waxaa ka soo qayb galay xafladdaasi mas-uuliyiin ka socotay xildhibaanada golaha deegaanka degmada boosaaso maamulayaasha shirkadaha mas-uuliyiinta jaamacadaha magaalada boosaaso aqoon-yahano waalidiin iyo weliba marti sharaf kale boqol iyo soddon cunno oo kala duwan ayaa waxaa lagu soo bandhigay xafladdaasi kuwaasoo ay barteen arday dhallinyaro ah oo wax ka bartay xarunta caasha cooking center ee magaalada boosaaso ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadashay maamulaha ahna aasaasaha xarunta lagu barto cunno karinta magaalada boosaaso caasho cabdinaasir waxay faahfaahin dheeraada ka bixisay ardada maanta qalin jebisay caysha kuuki center goorta la aasaasay caysha kuuki center ujeedkeeda iyo hadafka ahdaafteeda caysha kuuki center waxay doonaysay waxay damacsan tahay su-aalo badan oo maskaxdiina ka guuxaysa ay ka mid tahay yaa dakhli siiya caysha kuuki center yaa asaasay waxyaalahaas oo dhan haddaan in kaga jawaabo anoo waqti aan haysan aan soo koobay insha allah caysha kuuki center waxay ku timid fikrad ani iga imaatay kadib markaan aan soo bartay ama aan bartay xifrado kala duwan xifradahaas oo ay kow ka tahay skiiliska cunnada kadib markaan arkay baahiyo badan oo jira ay qabaan soomaalida khaasatan magaalada anu hadda aan ku noolaa oo booso ahaa ama puntland aan arko qoys burburaya haddii aad maalan micnihii haddaad gabar jacayl ku guursato jacaylka cunno ku noqon mayso waxaa ka horeysa waxaa ka horeeya gabadhii inay cunno taqaano war ha kaa hara isiri caysha kuuki center cidna dakhli ma siin cidna maal ma siinin een, mahadi ha ka ahaatee een, waxay ku imaatay fikrad kadib iyo barashada aan soo bartay aniga wixii dakhli geli karay oo bilow ahaa bidaayo ahaa dakhligaasoo gaaraya lacag shan kun oo dollar ah waxaa bixiyey waalidkay sidoo kale caysha cooking center waxay soo saartay hadda dufcadii labaad Een, dufcadii ku horeysay waxay ka baxday magaalada qardho xilli uu ahaa xilligu xilli xagaaga arday gaaraysa sutameeye arday ayaa qalin jabiyey Een, ardayda caysha cooking center hadda ku jirta waxay gaaraysaa boqol- ma garanaysaa een, madaxa suuqgeynta shirkadda goolis iyo weliba dhaktar abshir oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada boosaaso ayaa caasho ku ammaanay sida quruxda badan ee ardadan ay soo saardhay anigoo ku hadlaya magaca shirkadda isgaarsiinta geyigeena goris telecom waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan aanan nooceeda weli ka qayb gelin waa nooc ku cusub environmentigan aan joogno waa nooc ku cusub jaamacadaha waa nooc ku cusub degaankeenna waa nooc ku cusub dadka la casumay waa nooc ku cusub dadka sameeyey aad baan ugu faraxsanahay Een, marka koowaad iyo marka labaad waxaan u hambalyaynayaa caaisha cooking center oo iyadu fikradda keentay shaqadana qabatay waxaan leeyahay caaisha waa all in one hawsha iyadaa bilowday iyadaana qabatay iyadaana dhammaystiri doonta insha allahu tacaala sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa ardayda ku dhiiratay inay qabtaan oo bartaan waxyaabaha caaisha u soo gudbisay ee faraha badan waxaan rabaa oo keliya laba kelmadood inaan ka dhaho dhinaca cunno marka la dhaho cunno dheefna waa leedahay dhibna way leedahay marka een, dheefteedu waxa weeyaan horta in la helo cunno baalansid ah oo isugu jirta noocyadii kala duwanaa oo aan aaminsanahay in caasha cooking center uu soo kordhinayo oo cunnooyinka aynu guryaha lagu cunaa ma ahan baalansid Een, brotiinkii iyo carbohydratekii iyo fitamiinadii iyo isuma dheelitirna marka la fiiriyo cunnooyinka makhaayadaha lagu kariyo iyo kuwa guriga lagu kariya wax badan uma dhexeeyaan laakiin i hope in caasha cooking center sida halkaa inooga muuqata marka different items lasoo dhigo meesha oo noocyo kala duduwanaa cunnadii waa isugu imaanaysaa balansi ardadan ka baxday caasha cooking center ee magaalada boosaaso ayaa ah ardadii labaad ee wax ka barata xarunta cunno karinta caasha cooking center ee magaalada boosaaso caasho ayaa dalka dibaddiisa ku soo baratay cunooyin kala duwan islamarkaana waxa ay dalka u timi inay u faa'iidayso dhallinyarada hadda soo kacaya yuusuf maxamuud v o a boosaaso
waa hagaaga cunto karintaasi boosaasaa ma wada tagna maystira annagaiyo jikooyinka ku jirna oo cuntadii karinayna ayaa Ah, wax badan bay gabadhuna wax badan bay ka sheekaysay qurbahayna kusii baratay dee hablo aad iyo badan aad wataa waa wax loo baahan yahay ismaaciil maxaa noo xiga waxaan filayaa dhinacii haddaynu ka nimaadno cunto karinta oo magaalada boorama aadno oo weliba dhinacii maansooyinka marka hal abuuradu in badan waxay tiriyaan waxyaabo mala'awaala oo ay sawir ka bixiyaan tusaale ahaan wax maskaxdooda ku jira waxyaabo aan jirin waxaa laga dood in laga sameeyo wax ay mala'awaaleen marka hal abuurkan daada yaroo ku nool magaalada boorama lagu magacaabo xamse aadan daahir wuxuu tiriyey maanso u bixiyey siman ma dadka dhan baa siman mase gabar ayuu si gaara siman u leeyahay?
gabadh buu bixiyey siman marka Hay.
siman wuxuu leeyahay ama uu ka mala awaalay inay tahay gabadh ay dhashay saxarla saxarla marka waxay ahayd gabadh gundhigu ahayd silsilad caan baxday oo abwaano badan oo soomaaliyeed ka qaybgaleen oo siinley la odhan jiray waa garta marka wuxuu yidhi inantii ka warrama haddii saxarli Hmm.
ay maanta boorama timaado haye macnaha sidee baa marka inantiibu ka qaadaya iyadoo u jawaabaysa dhalinyaro badan Mhm.
dood markaabuu halkaa ka furay marka wariyaha v o a magaalada boorama ayaa xamse la sheekaystay gabaygii ayuuna weydiiyey waxaa ku dhaliyey marka hore horta inuu tiriyo inuu bal sameeyo waa tahay aan wada dhegaysano maansadan waxay soo baxday sanadkii ee maansadan waxay ku timiday kadib aragti markii aan arkay een, aragtidii maans- een, silsiladii siinley ay isweydaarsanayeen kolley waa la wada yaqaanabaan malayaa hadraawi cabdiqays ay abwaanada badan ka qayb qaateen ee ay lahaayeen saxarla hadday ka hadlaysay dhinac een, jacayl dhinac bulsho iyo dhinac kaleba anna maansadan waxaan is idhi bal ka waran malaawaal waxaan sameeyey haddii een, saxarladii waagaa jirtay ee loo wada heesay abwaanadu heesayeen haddii dhasheedii gabadhii ay dhashay ay magaalada timaado maanso maxay ayaad odhan lahayd marka maansadan waxaan jeclaa inaan dib ka furo ee, ee, aan aan dib uga furo silsiladii siinley maansadu waxay leedahay sida tani Een, waa sabi baraarugay muddo sanada dabadeed saxarladii hadraawaa saamaynta keentoo muddo soo siqaysoo sabankani dad saaqdee aan aan kuu sifeeyoon sirta ereyga sheegee saxarliya dhasheedii saakayba joogaan gabadh saxar la dhashayoo siman loogu yeedho laysku soo sargooyo sifadeedii wadataa dhallinyarada saaqdo sumar iyo dhibgeliso soo socoshadoodiyo soo sididda caashaqa samir looma berinoo weli way salfudu tahay dad hadduu sadriga iyo mabda'aba ka siman yahay saaxiibba weeye sifo waxay ka wadataa suuban maansadii iyo ninka soo socdou joog cabdi aadan sadarkuu ina walanwal siiyee uu lahaa sareenkiyo soorta tii hortaadiyo sacabkaaga taallaa salka ugu wanaag badan waxaan uga socdaa taa hadday saxarla saban hore saylac dacalladeediyo ku sugnayd dhul xeeba ah saakana yarteeda buuralayda sow iyo seerahayga joogtee waxay simantu leedahay sidii hooyadaybaan aniguna sal fududee ha igu daalin saaxiib waxay simantu leedahay sooyaalka caashaqa uu hadraawisidi jiray sidii loogu saydhaan u saluugay aniguna soo socoshadiin iyo soo sididda caashaqa samir leyma berinoo weli waan salfududahay inta ii sanqaraysiyo ragga saaka joogow aan idin su'aaliye seeflabood ma sheekh baa sartu buul ma noqotaa sacabtimo ma yeeshaa in salaadu faral tahay ma seeraar la dhaafaa cidiyuhu ma sacabaa nin salaada uun taga oon baransa iyagow arrimaha sariigmee ku salaysan diimaha ma su'aali karaysaa waxaan uga socdaa taa kaftan sooriye madaleed waxay simantu leedahay qofka sadiradiisiyo fikirkiisu sugan yahay dhayal laguma saaqee aan idin su'aalee saskuyuu la farac yahay sarwajigu ma harag baa sadaqadu ma sheeg baa soo jeed ma jiif baa sara joog ma socod baa saxariir ma nolol baa sare ruuxa kuu dhigay mase muu u jeedaa soo soco adiguyo sidan rabo ku yeeloo sanqar haygu soo celin ma samaan la sheegaa waxaan uga socdaa taa kaftan sooriye madaleed waxay simantu leedahay adduunyadu socdaashoo samaday lalaysaa lama joogo sabankii safar maqan la sugi jiray axdi ruuxa ila simay haddii uu socdaal galo ku kalaan salaamaa ma sahansho ruux maqan ma saluugo waayaha samirkana umaan dhalan aan sargooya hadalkee saddex sacoo walaala ah libaax sariye weynbaa kala saare ila garo sanqashada libaaxii waxa uu saraax yidhi ma saafsaafna xaajadu xaalka saa- xaalku saawo saawiyo silac iyo dhib weeye saddexdiinan saaxiib samo lagu heshiiyiyo nabad seesaskeedii saakaba ma taagnaa subaxdaasi dabadeed saadaasha waxa dhacay adba waad la socotaa anna dareensidkaygiyo sadriga iyo maankaba inaan siiyo inan raga saddex baan ka marayo araweelo saban hore sallaankay isaartaan weli saaranahayo waxa aan sugaayiba sadbursiimo weeyaan ragga kii isahanshana waan xininya siibaa inaan sheeko seeso nini iyo suldaamiyo sacabti male weeye aan idin su'aaliye sabti ciid ma noqotaa saqhoraad ma leylbaa sarabtuna ma dhoobaa sanqashadu ma hadalbaa sanifkuna ma caadaa aan kaa sarreeyo haylaba sinaantuna ma siyaasadiinna waxaan uga socdaa taa kaftan soorye madaleed maansadan sa'dayda ah waa ereye- waa erey saddexa maran waa gantaal la sab waa gantaal la sabay iyo saaruuq la soo diray lana saaray raadaal ruushku uu sameeyo halka ay ka socotiyo halka ay ku socotaba suuldhabaali weeyaan ruuxa saba wanaag iyo salaxley ku noolow yarka saylac joogow abwaansada racuriyow siinleydu kuufra
aad u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ab hal abuurka da-da yar ee ku nool magaalada boorama xamse aadan daahir wuxuuna magaalada boorama ugu warramayey wariyaha v o a hashim good waa tahay halka ay saldhigato oo samo ay ku gaarto siman waynu wada sugaynaa annaguna bal haatana dhinacii heesaha haddaan u leexanno waa cododka maryan mursal ciise iyo eebaha u raxmad ee cumar dhuulla cali iyo heeskii buur baa kugu gudban dabcan dad badan ayaa buuro ay ku kala gudban yihiine aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad bal aan codkaas u ciyaarno
siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye adaan ku bukaa may bogsiin kartaa haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
may baxnaaninaysa ax may baxnaaninaysa anigaba beriyu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beriyu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide birbaigu jabsane miyan weli bogsade birbaigu jabsane miyan weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulkaigu balade berya kama raagine aha dhulkaigu balade may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
cabsi igu bataa buuliga dhisto siduuyay birdana bahdi iga jare nabsi igu bataa buuliga dhisto siduuyay birdana bahdi iga jare inta lay buddhigin may bogsin kartaa inta lay buddhigin intaanay buddhigin may bogsiin kartaa heestan laftigeedabaa dee u baahanba wakhti dheerba waxayna aad aragnay iyo iyadoo- aad waxaan sidoo kale aad iisoo maaragtay anigii oo dhan aan waxaa maryan mursal ay ku leedahay bir baa igu jabsane haa Mi- labadii qofba macnaha qofba qofka kale ayaa buurta dhex taalla aawadeed uu dhankiisa dhibkiisa sheeganaya Waa waayo ta- iyo waayo iyo duruufo kala duwan bay ka sheekaynayaan sahre haatan haddaynu gallo dhinaca ciyaaraha malaha aad cabaaradan loo sugayey iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha jaamacadda camuud ee magaalada boorama waxaa lagu soo gebagabeeyey tartan ciyaaraha kubadda cagta oo ay ka soo qaybgaleen saddex iyo toban kooxood oo ka kala socday kuliyadaha jaamacadda ay ka kooban tahay iyadoo dhammaadka ciyaarta ay isugu soo baxeen koox ka socotay kuliyadda injineerinka iyo sidoo kale koox kale oo matalaysay ardada cusub ee jaamacadda kusoo birtay waxaana guushu ay raacday kooxdii injineerinka markaasoo laba gool iyo waxba ay kaga adkaatay kooxdii ardada cusbeyd wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa ka waraystay arrimahaasi siciid xasan habane oo ahaa gudoomiyihii guddiga qabanqaabada ciyaarahaasi ahna madaxa ardada iyadoo halkaasina bilado lagu guddoonsiiyey kooxihii kaalmaha hore ka galay ciyaarahaasi kubadda cagta waa run haashim ciyaar qurux badan baa dhacday oo dhex martay labada kooxood ee ka kala socday labada kuliyadood kuliyadda injineerinka iyo qayb ka mid a een, afar tiim oo u tartamayay farashka tiimkii soo baxay labada kooxood baa taro isugu yimiday finalka guushiina waxay ku raacday saad sheegtayba waxa weye kuliyadda injineerinka oo laba gool iyo eber ku badiyey ciyaar qurux badan oo aad u wanaagsan oo dee waxa weye magaalada cashar u bixinaysay ayay ahayd runtii bal waxaad ka warantaa een, waxaad maanta bixiseen jaa'isado kala duwan oo aad siiseen ciyaartoydii ka qayb qaadatay tartankaasi ay jaamacaddu qabatay kuliyadaha kala duwan maxay ahaayeen jaa'isadaha aad maanta bixiseen Ee, waa run shalay bay ciyaartu dhacday oo gelinkii dambe ayaa la kala badiyey maantana xafladdii ee, xidhitaanka oo jawaa'istiina lagu bixinayay baanu qabannay Ee, dabcan waxa weeye maadaama ay ciyaar tahay ee, sida dee dhaqanka ciyaaruhu ay uu yahay waxa weye kooxdii badisay koobkii baa la siiyey Ee, waxaa kaloon bixinnay ee, bilado kooxda badisay ay heleen waxaa kaloon bixinnay diriis ay kooxda badisay heshay Een, kooxdii laga badiyey iyaga laftigoodu ee, dariis bay heleen een, kabaan bixinnay oo dharkii iyaguna sportska oo ciyaaraha ah Ee, waxaa kale oo aan bixinnay ee, waxoogaa jawaysado lacaga yar oo maxaan ku dhahaa nagu talagalay inay daca- habeenka iyo ku casheeyaan Een, ardayda kaalmaha ama ciyaaraha wanaagsan maxaan ku dhahay muujiyey iyaga laftooda waxbaa la siiyey ardayga u ciyaarta fiicnaa ardayga xidiga qaatay goolaliigii u wanaagsanaa een, difaacii u fiicnaa intaba waxa weeye jaa'isado bilada iyo maxaan ku dhahay jawaa'istaasi lacagaha isugu jiray baan bixinay kooxdii ugu ciyaar fiicnayd ee een, saddex iyo tobankaa kooxood kooxday noqotay ee, kooxda qaada bay dabcan noqotay oo ciyaar wanaag iyo waxa weeye badinba ee, isku qaatay ardaygii ugu goolasha badnaa amase ciyaartoygii ugu goolasha badnaa ee goolasha dhaliyey ee aad siiseen jaa'isadu ee kooxdu ku jiray amase kuliyadu ka mid ahaa Ee, ardaygii ugu goolasha badnaa arday cabdisalaan la yidhaahdo weeye oo ku jiray farashka qaybtan laga bediyey koobka laga qaaday waxaanu iskoorgariyey toddoba gool iskoorkaasi iskoor arday hore ya- ha- haystay buu ahaayo waxa weeye toddobada gool u yaalay haddii hal gool oo sideedaad uu shalay ku dari lahaa rikoorkaa uu jebin lahaa laakiin halkii buu soo gaadhay isagaana qaatay sanadkanna Ee, sanadkan ciyaar wanaagga ayaad siiseen isaga een, ciyaartooyga ci- ugu ciyaar wanaagsanaa ee aad ka xusheen kuliyadaha kala duwan intaa la ciyaarayay tartankaas Een, isna injineerinka laftigiisa unbuu ahaa oo kooxda qaaday ahaa Een, dhowr maxaan ku dhahday boosishan bay qaateen oo ay ka mid ahayd ee, difaacyadu way ku jireen labada difaac baan horta kala saariba kari weynay labadii kooxeed shalay isugu soo baxay oo laba nin oo aad u tafa ahaa oo la kala saari kari waayey laakiin xidigii oo kale waxaa qaatay injineerinka Een, weerarkii iyagaa qaatay marka ciyaar wanaagyadu aad bay ugu badnaayeen iyo kooxaha kaleba maxaan ku dhahday qaar laga soo qaatayna way jireen siciid xasan habane oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaaraha ahna madaxa ardada jaamacadda camuud ee magaalada boorama ayuu kaasi ahaa waxaana u warramayey haashim sheekh cumar good intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal xubintii cayaaraha maanta nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan sahra gebagabada idaacadda daqiiqadii ugu dambeeyeen taagana waa tahay farejaan la baxaa haddii lagu dhaho ka waran oo bal uu qofki ku yiraahdo farejaan la baxaaya maxaa ka fikeri lahayd gaadhi baan u malayn lahaa waa tahay hees ay ku jirto farejaan la baxaa fiicanay anoo kaa fifikiraayo Hey.
yaa ah waxaa lagu leeyahay vir romo xuurtaan ku maraa aniga dhan xulufaan ku maraa Haye, waa marka macajiibe.
xuluftaan ku maraa vir roma iyo codka baxsan ee maxamed waa cabdi maaxi muunyo iyo heeskiisii farejaan la Waa- waa baxaa hees cusub aan filaa Waa-
fariisanee diyaarigii hablo ma fadhiistaye fajirkii foolka awaaye fiicane anoo kaa fafikiraa fiyaroo maxuuf leel ku maraa fareejaan la baxaa filadii maniinimaad waa kuu fuuriyaa fariisanee diyaarigii hablo ma fadhiistaye fajirkii foolka awaaye fiicane adoo kaa fifikiraa fiyaroo maxuuf leen ku maraa fareejaan la baxaa filadii maniinimaad waa kuu foorihaa fakataxadhe kamaa fatuura fee barkaaba fiyadhe faraskaayna faay bulaaleen naficiisa fuulimaaye ana fakataxadhe kamaa fatuura fee barkaaba fiyadhe faraskaayna faay bulaaleen naficiisa fuulimaaye faafaakeysiheena isla fiifiidsaheena farxadaa abuuraheena waa isfiifiidsaheena madaxley faceen qaro waa ku faansahay faafaakeysiheena isla fiifiidsaheena farxadaa abuuraheena waa isfiifiidsaheena madaxley faceen qaro waa ku faansahay
waa tahay waa tahay ismaaciilow waa isfiirfiirsaheynaa farxadaan abuureynaa yaa ha hees aad u shidan bu weye heeskaasi codkaasi aad baan maaragtay annaga iyo adinkuba aan filaya inaad oga wada hesheen cabdimaaxid muunye waxa uu gebagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo waa ismaaciil xuseen farjaray anigoo asaare cabdi axmed oo idinle inta aynu mar kale kulmi doonno isma dhaafno
la soo fadhiisay boodka foortaan ku ahee farajaan la baxaa filadii maniinimaad waa kuu fooriyaa fudeedka maxaa ku fala fadeexa iyo fidada sahaada facebooke fakaara imaan foorka foor la soo fadhiisay futboolka foortaan ku ahee farajaan la baxaa filadii maniinimaad waa kuu fooriyaa fakataxdee kamaa fatuura fee barakaaba fiyadee faraskaayna faay bulaaleen ficiisa fuulimaaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.